جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan akhyaar ee kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayla dhaameeyay xasuuqa iyo jabka xoogan ay la kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta madaxa kooxda ridada soomaaliya oo la kulmaya cadaadisyo xoogan ayaa looga kala yeeray dalalka masar iyo itoobiya taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda saliibiyadda uganda ayaa eedeyn kulul u jeediyey dowladda kaafiradda kenya qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ee baay ardayda markaska khadiija bintu khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga ee bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa habeen isniina labiyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayla dhaameeyay xasuuqa iyo jabka xoogan ee ay la kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta kadib dagaaladii xooganaa ee allah fadligii lagu dhiigbixiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay bariga wilaayada hiiraan ayaa waxaa qayladhaan xoogan ay ka soo yeertay madaxda iyo saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta murtad cali cusuble oo ah madaxweynihii hore ee maamulka ridada hirshabeelle oo ka hadlayay dagaaladaasi ayaa qiray in degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay ka baxeen gacantooda ayna u taagla yihiin weerarada mujaahidiinta waxa waaye arrimaha kasoo bixitaanka marka xaqiiqda laga hadlo oo kaftanka laga yimaado waxa waaye dhulka markii meelo kala duwan dhulka hadduu isu furan yahay yani ciidamo u isdifaacayana aysan jirin waxa waaye meel walba waa furan waaye shabeellaha dhexe degmadaa doonta soo qabo waa furan waaye sababtoo ah afarta qablo jexo ayay ka jiraan nimankii shabaabka ah marka intay kasoo geli doonaan maba lahubaba yani ma cadda dee awood uma laha inay intaasoo cidil dad issoo aruursaday oo hub iyo taangiye wata ee dagaalamaya taangiyeyaan dhihina waxuu ahaa gaadiid wata ee dagaalamaya yani gooray soo gelayaan iyo qaabay kusoo gelayaan iyo ma cadda waxaa marka yani mar walba shabaabkuna waa kaa daba shaqaynayaan ha ma ku dhaafayaan oo gacmaha isma saaranayaan dhanka kale cusmaan guure oo ah sargaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qiray in khasaare xoogan uu ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedka degmada moqokori wallahi horta dagaal meel uu ka jiro horta khasaarlaan male dhimashana way jirtaa dhaawacna way jirtaa waana meel oo hadda maaragtay hadda habaru ka socotaa dhimashana way jirtaa dhaawacna waa jira oo taas qof la weydiina ma jirto maalinkii shalay ayay ahayd markii dagaallo xoogan oo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta uu ka dhacay duleedka degmada moqokori iyadoona dhimashada murtadiintu ay gaartay siddeed iyo toban askari labiyo toban ka mid ahana cadowga meydadkooda ay ka carareen dagaalkaas waxaa ka sii horreeyey kuwo kale oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay isla duleedka degmadaas oo mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaano muhiim ah laguna dilay tobannaan askari oo murtadiina madaxa kooxda ridada soomaaliya oo la kulmaya cadaadisyo xoogan ayaa looga kala yeeray dalalka masar iyo itoobiya sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed xasan gurgurto ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo ugu imaanaya dalalka masar iyo itoobiya kadib markii heshiisyo isdiidan oo gabadhacleen ah uu la galay dalalkaasi warar soo baxaya ayaa sheegaya in murtad gurguuto uu saacadaha soo socda u safri doono dalka masar si uu u fuliyo yeermo uga timid madaxweynaha dalka masar cabdifataax casiisi sida ay sheegeen ilwareedyo maxalli ah saxafi u dhashay dalka masar ayaa baraha bulshada gaar ahaan barta x ku sheegay in shar madaxeed u dhexeeya kooxda ridada iyo masar la filayo in saacadaha soo socda uu ka dhici doono magaalada alcalameyn ee ku taala waqooyi galbeed ee dalka masar arrimahan ayaa imaanaya iyadoo dhowaan waxaa loogu yeero golaha nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika uu soo saaray go'aan taageeraya sii joogitaanka ciidamada burundi ee soomaaliya islamarkaana dib u dhigaya keenista ciidamada ka socda dalka masar sida ay sheegayaan ilwanaadyo xogogaal ah cabdifataax xasiise ayaa la filayaa inuu xasan gurguurta kala hadlo sababta ciidamadooda looga hakiyey ka qaybgalka howlgalka e u som iyo sidii dib loogu soo nooleyn lahaa isbahaysiga ka dhanka ahaa etoobiya kaasoo bishii oktoobar looga dhawaaqay magaalada asmar ee xarunta dalka eritariya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dowladda siliibiyadda etoobiya gaal abiy axmed ayaa isnal sheegay in murtad gurgurta uu ku casuumiyey xafladda furitaanka biyo-xireenka etoobiya ka dhistay webiga niila kaasoo loo aasteeyey bisha soo socota ee sebteembar falanqeeyaal siyaasadeed ayaa rumaysan in haddii gurgurta uu ka qaybgalo xafladdaasi ay taasi ka dhigan tahay inuu si toos ah uga horyimid mowqifka dalalka masar iyo suudaan kuwaasoo si adag uga soo horjeeda mashruucan ee etoobiya ka fulisay webiga niil taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda saliibiyadda uganda ayaa eedeen kulul u jeediyey dowladda kaafiradda ee kenya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo haya taliyaha guud ee ciidanka uganda gaalka lagu magacaabo genaraal muhusi kinyeri ayaa si adag u cambaariyey ciidanka saliibiyiinta kenya isagoo sheegay inay ku guuldaraysteen howlgallada ay u joogaan dalka hayti genaraal muhusi ayaa ku sheegay qoraallo uu ku daabacay bartiisa rasmiga ah ee ekis horey loo oran jiray twitter in ciidamada booliiska kenya ay ku guuldaraysteen howlgalka isagoo ku faanay in ciidanka uganda ay hal bil gudaheed ku qabsan lahaayeen caasimadda borto obrens waxa uu intaasi ku daray in ciidamada saliibiyiinta uganda ee u b d f ay diyaar u yihiin inay badbaadiyaan ciidanka kenya haddii loo baahdo kenyaanku waa ay ku guuldaraysteen laba sano kadib taasi waa wax aan filaynay ayuu yidhi jenaraal muhusi waxa uu sidoo kale uu yidhi waxay nagu qaadanaysaa hal bil inaan qabsano bort obrens caasimadda hayti hadalka muhusi ayaa yimid xilli howlgalka ay hogaaminayaan ciidamada kenya uu dhowaan u dabaaldegay sanad guuradiisii koowaad kadib markii ay sheegeen inay dib u soo celiyeen goobo muhiim ah sida garoonka diyaaradaha isbitaallo iyo iskuulo ku yaala bort obrens dowladda kenya ayaa bishii may u dirtay hayti ilaa siddeed boqoloo askariyo boolis ah si ay u caawiyaan ciidamada hayti ee la dagaalamaya kooxaha hubaysan ee dalkaasi ka aramiya dhanka kale xogayaha guud ee qaramada midoobay gaalka lagu magacaabo antonio guteres ayaa dhowaan ka digay in xaaladda amniga ee hayti ay kasii dari karto haddii aan la helin taageero dheeraad ah iyo agab ku filan wuxuu sheegay in inkastoo guulo la gaaray natiijooyinka howlgalka ay noqon karaan kuwo aan la mahadin haddii caawimaad la-aanta lagu sii wado hadalka muhuusi iyo digniinta qaramada midoobey ayaa yimid iyadoo howlgalka m s s uu haatan marayo xilli hasaasi ah iyadoo tirada dhimashada iyo xadgudubyada dadka rayidka ah ay sii kordhayaan taliyaha guud ee ciidanka uganda oo ah wiil uu dhalay baadariga ka arame waddanka uganda ayaa sanadkii labada kun labaiyo labaatan wuxuu ku sheegay qoraal uu ku baahiyey baraha bulshada in ciidamada uganda ay laba toddobaad ku qabsan karaan nairobi caasimadda waddanka kenya taasoo keentay inay dowladda uganda ka bixiso raaligelin rasmi ah balse waxaa xusid mudan in ciidamada saliibiyiinta ah ee ka socda dowladaha kenya iyo uganda ay labadoodaba ku fashilmeen inay gacanta ku dhigaan koonfurta soomaaliya oo muddo ku dhow labaatan sano ay ku goodoonsan yihiin xeryo milatari qarax lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta murtadiintu qarax kula eegteen inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo baarsan guune ee duleedka magaalada kismaayo qaraxa ayaa lala helay gaari booyad ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana gaariga la qarxiya soo gaaray burbur xooggan munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ee baay sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم يا والدي ربيتني يا والدي ربيتني وبحسن عطفك سنتني وبحسن عطفك سنتني madarasada ibnu mascuud waxay ka mid tahay madaarista taxfiidka qur-aanka kariimka ee ka furan degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana wax ku bartaa arday aad u fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho madarasadan ayaa la furay kowdii bishii muxaram sannadkii kun afar boqol saddex iyo afartankii hijri taas oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumtiisa maamulka madarasada ibnu mascuud ayaa dhowaan diyaariyey xaflad heerkeed u sarreeya oo lagu soo bandhigayay dufcadii koowaad arday ka qalinjabisay madarasada oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana xafladda ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo iyo martisharaf kala duwan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo waalidiinta ardayda madarasada ibnu mascuud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka kariimka iyo culumtiisa oo ay ardaydu soo gudbiyeen أود أن أقدم شكرا جزيلا للحاضرين والحاضرات هذا الحفل الكريم الذي نكرم فيه بعد سعي طويل وجهد جسيم اليوم نتخرج في مدرسة ابن مسعود في محافظة فلان في ولاية بال الإسلامية ختما للقرآن الكريم والشكر يصل إلى معلمنا الفعال والوالدين الأبرار آن أوان حصاد ثماركم لله دركم وعلى الله أجركم ثم إني أتحدث معكم في بعض فضائل القرآن كفى به فضلا وشرفا كونه كلام الله تعالى فضله كفضل الله على خلقه السؤال الأول ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمين مسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني ما فائدة علم التجويد الفوز برضاء الله تعالى السؤال الثالث ما تعريف الإخفاء لغة واصطلاحا الإخفاء لغة الستر واصطلاحا نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah xubnihii lagu casuumay xafladda ayaa la hadlay ardayda iyo si guud qaybihii bulshada ee kasoo qayb galay munaasabadda waxaana uu jeediyey kelimad qiimo badan oo ku saabsan fadliga qur-aanka iyo dardaaran uu u jeediyay waalidiinta أهل القرآن وهو أهله وخاصته الله وحنغي يلي أهل القرآن أهل القرآن كان وادتك الله إهلك هو خاصك الله شيء ساد رادد قرآن كان عدم أولي هاي ألا وحكوت المامي هدي بوره وين لقسو دجين لها ما ينحمل كرينين قرآن كان الله سبحانه وتعالى وحوية سري قلوبة مؤمنين تإني حنبارته فقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإن كد ذلنا المهن إن قرآن كم برتان وإن مساجد يوم مراكزتا قرآن كان لغو حفظيه إن ما لها دين تقر- لغو برنا يا قرآن كان لغو برنا إلا شرفه هذا مدرسة آد بيقيمة بدن تهي ماشي كديسان تهي سيدا الله ديسي وحانا لغو مقعابي caalimkii jaliilka ahaa ee nebigu ka dardaarmay in cilmiga iyo qur-aankaba laga barto cabdullaahi bni mascuud alhudali radia allaahu canhu ugu dambeynna maamulka madarasada ayaa goobta ka hadlay iyadoona sidoo kale lasoo bandhigay imtixaankii ay galeen ardayda iyo sida ay kaalmaha ugu soo baxeen ardayda maanta intaa la eg waxaa ka qalanjibisay dufcaddii koowaad way ardayd haddeer muddo ah la soo dadaalayey ilaahay wuxuu qadaray uun in maanta xafladdan ikhtitaamkooda aynu joogno ayaanu ilaahay subxaana wa tacaala waynu ugu mahadinaynaa madrasada een, waa uun madaarista magaalada ay ka mid tahay le ardayda iyo alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta waxaa qalanjibisay toban iyo saddex arday ardayga koowaad waa ismaaciil xusein sheekh oo natiijadiisa aata boqolkiiba sagaashan iyo sideed ardayga labaad oo kaalinta koowaad isla galeen waa maxamed cali cumar darajo usaanayso aata boqolkiiba sagaashan iyo sideed xasan isxaaq isagana saas oo kale sagaashan iyo sideed uu keenay ardayga afraad milyuun isxaaq aadam iyadana keentay sagaashan iyo sideed afartaas qof may hayanaa afarta kaa- een, afarta qof oo kaalinta koowaad isla galeen darajadiiyo yeesheenan ahayd sagaashan iyo sideed qaybta labaad yoona saasoo kale buundadiyo ama darajadiiyo sheenan dhammaan waa sagaashan iyo toddobo boqolkiiba ardayga koowaad maxamed xusein sheekh ardayga labaad khaalid mursal mahad saasoo kale sagaashan iyo toddobo ardayga saddexaad nafisa cali cumar ardayga afraad nawaal maxamed cumar ardayga shanaad waa caaisha maxamuud ibraahim kaalinta saddexaad yoona saas oo kale ma isla galay lama arday ardayga koowaad ma ilahay maxamed isxaaq cuhmaan ardayga labaad cabdulaahi bakar baashi kaalinta afaraad oon ka damboyto insha allahu tacaala saasoo kale yoona lama arday ee isla galeen ardayga koowaad meelaray gabartee ifraax cabdulaahi xasan ardayda labaad iyadana saasoo kale kaalintaasi isla galeen waa maajida aadam isxaaq xafladan loo dhigay ardayda ibni mascuud ee degmada buulafulay ayaa qayb ka ah dadaalka waxbarasho ee ka soconaya guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay taasoo jiilka soo koraya lagu barayo qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ugu dambeyntiina ardayda markaska khadiija bintu khaweyled ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga ee bakool
للخير يمضي راشدا نحو العلا warbixintan hadduu alle idmo waxaan kusoo gudbin doonaa booqashaan ku tagay markaska khadiija bintu khaweylad ee deegaanka garasweyne oo ka mid a maraakiista ay wax ku bartaan gabdhaha daaciyaadka markaskan khadiija bintu khaweylad ee deegaanka garasweyne waxaa la furay afar iyo tobankii bishii saddexaad sanadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijriga waxaana wax ku barta ku dhowaad konton gabdhood kuwaasoo hadda maraya fadradii ugu dambeysay ee markaska gabdhahan daaciyaadka waa gabdho isku tashaday kuna ballama inay sare u qaadaan waxbarashada cilmiga sharciga maadaama hooyooyinka ay yihiin aasaaska guriga haddii hooyada ay waxbaratana rajo fiican laga leeyahay mustaqbalka carruurta yaryar ee hadda soo koraysa wax weliba waxay ka horumariyeen barashada cilmiga sharciga waxayna hadda aqoontooda maraysaa meel aad u wanaagsan oo farxad gelinaysa ummadda muslimiinta waa gabdho marka laga taga barashada cilmiga sharciga garab iyo gaashaan u ah mujaahidiinta waxayna bixiyaan wax weliba oo awooddooda ah gaar ahaan waxay bixiyaan dahabka dharka raashinka timirta caagadaha galaysan buskudka iyo xoolaha waxayna arrintan muujinaysaa in gabdhaha wixii ay barteen ay ku dhaqmeen haddaba ayaan war idinku daalinin waxaan markan soo gudbin doonaa bandhig heer sare ah oo ay sameeyeen gabdhaha wax ka barta markaskan khadiija bintu khaweylad ee deegaanka garasweyne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه قال تعالى إلهي ميبري وقضينا وحيوني إلى بني إسرائيل بني إسرائيل انتكى في الكتاب كتاب الحديث انكم ميبانك وحيوني لا تفسدن فسادا وفسادا في الأرض للكفر فساد يا سنغرني مرتين لم يجر ولا تعلن قرنغة قرنغة علوا قرنغة كبيرا وين فإذا جاء هديك يا إلهي وعد أولاهما لما مر وعد جو هديك بعثنا هدران عليكم كوركين إبادا قدوما لنا وننسونا الوباس باس صاحب باس كسر شديد درن فجاسوا ورقدان خلال الديار دارو حديو ورقدان وكان ما بهذه أرنكاس نوعدا بلن قاد هذه مفعولا لسبيو قال تعالى إلهي ما بري ثم مركز كذب رددنا هنغان لكم مثل الكرة أودها سيغنغان الكرة أودها نغان عليهم على العباد أدوما كرشو وامددناكم سين زيادة بأموال هوري وبنين ويليالا وجعلناكم سين قوالنا أكثرها نبضنا شبضا نفيرا من جهة النفير هي قرابات ثم نشكر جهود المجاهدين حركة وولاية وجيشا وإعلاما وأبنا وتربية وغيرهم من أهل الجهود النيرة والأفعال المحمودة في شتى المكاتب المختلفة المهمة جزى الله كل المجاهدين خيرا ولقد قام كلهم إلى أعمالهم ومهابهم عدو يدهر وحقائق تظهر ودعوة تنشر وأقبل الكل ينادي بصوت الوحدة يستبشر تحت رعاية الوالد الأمير الشيخ أبي عبيدة الشيخ أبي عبيدة أحمد عمر حفظه الله ورعاه ثم والينا العزيز الشيخ أبي عبد الرحمن فلكم نصح وأرشد وربى ووجه وسقى وأشبع وبنى وشيد حتى لوحت ولايتنا راية التطور ورقت ميمونة على سلم السعادة بالسيف والقلم جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وجزاه الله كل المجاهدين خيرا mid ka mid a hooyooyinka wax ka dhigta markaskan khadiija bintu khuweylad oo munaasabadda ka hadashay ayaa hambalyo u dirtay mujaahidiinta kadib tix gabay ah oo goobta ay ka tirisay gayaankaygii markaan gocashada u bandhigay daladii iyo gantaaladiiba waxay soo galeen gacantii mujaahidiinta guul aan ku mahadsan gulufkiiyo colaadaha intii soo guurinaysay ee go'aanadoodii qaldanaa gaalada garab ku siinayay inuu gumaystaha shisheeyaha gacanta u guliyo gobolladeenii rabay guul aan ku mahadsan oo gaaladii garabkoodii iyo gurgurta xulufadiisii allaha garabkoodii ka baxay waxay diideen gacladeenii mujaahidiinta wiilasheeni inay hirgeliyaan dimuqraadiyada moqokori iyo maxaas yaa soomani beerayabaad ceelbaraf iyo balcad alkawsari daarnicma ceel ali axmed iyo aadan yabaad awdhiilo iyo zabiid cashar baa looga dhigay cadowgii garguurta gobollada shisheeye wuu ka keenay mid ka mida gabdhaha oo dhankeeda ka hadashay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixisay markaska iyo waxyaabaha ay ku bartaan fatradii koowaad waliba ha qaadanay qur-aanka shanta juz tafsiirka oo aan ku horeeye iyo ha qaadani xifdijo tajwiidsho axkaam tajwiidsho iyo tafsiirsho wali kale ha qaadanay kutubta oo maybu aha cilmiga heje kitaabu tawhiida kumadhay kitaabka bayuuniga kumadhay kitaabka ajruumiga kumadhay matnul ajruumiya kitaabka oo abishujaaca kumadhay kitaabka oo khulaasatlbahiya ya kumadhay kitaabka umdatul axkaama kumadhay fatradii lamaad may ha ka qaadanay shanti jus oo dhan kihigdi tafsiirsho iyo ha ka qaadani xifdi joonnana faraw kutubta kitaabka caqiidatul waasidiga kitaabka yaaquutu nafiis kitaabka al usuul min cilmi lusuul kitaabka qawaa'idul fiqhiga oo usaymiin ilaahay naxariisa kitaabka riyaadu saalihiin jazari iyo kumadhaay fatradii saddexaad maya ka qaadanay tobankii jus tafsiirkii oo dhataga jari tafsiirsho xifdi joona saas oo kalenana faraw buluugul maraam iyo kumadhaay qawaa'idul fiqhi oo kale sheekal hasaar iyo kumadhaay sulamul usuul ilaa macrifati cilmi lusuul tuhfatu siniya naxwaga iyo ku qaadani min axkaami lfiqhiya layse alqariibu rawdatul anwaar iyo kumadhaay markaskan khadiija bintu khuweylad ee deegaanka garasweyne waxa uu ka mid yahay maraakista diiniga ah ee wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool garasweyne warbixintan midda xigta hadduu alleydna waxaan ku soo gudbin doonaa xaaladda deegaanka iyo horumarka uu deegaanka ku tallaabsaday bilihii ugu dambeeyey
للخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة
guud ahaan warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa